arrintan weliba waxaa ka sii darnaan doona waxa arrimaha kale oo iyadana meesha lagu sheegay oo ah go'aamo kaleo soo baxay haddeertaan oo ku saabsan amniga laga rabo in mataqaanaa waxa la xidhiidha fariin annagoo joognaa shirka naloo keenay oo la leeyahay waxaad musharaxiintu halis u yihiin in ay ku dhacdo ama khatar la ugaarsado ayaa war ah ayaa fariina ayaa meesha laga jeediyey oo laga waxaa ka mid ahay xubin musharaxiinta loo sheegay ayaa meesha ka sheegtay in hay-adaha mataqaanaa nabadgelyadu ay welwel weyn ka muujinayaan inay jiraan ugaarsasho la ugaarsanaayo ama dhibaatooyin ay suuragal tahay in mataqaanaa la gaarsiiyo muxuu ahay musharaxiinta marka arrimahaasoo dhan waxa weeye marka waxaan u aragna waxa weeye inaysan arrintaasu ay u baahan tahay hay-adaha nabadgelyada inay mas-uul ka yihiin ma ahan inay ayagu waardiye ka qabtaan shakhsi kastaba laakiin waa inay nabadgelyada musharaxiinta iyo shacbi weynahaba ay xaqiijiyaan si wada jira waddankana furnaantiisa iyo sosocodkiisa aan la xidhin magaalada waayo waxaa naloo sheegay in laga yaabo muddada doorashada laga gaarayo ilaa saddex afar maalmood in magaalada la xidhayo taasuna inaysan ahayn wax nidaam dawliya